شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الحمد لله واهب النعم والعطيات امر عباده بفعل الخيرات وحثهم على المسارعه الى الطاعات واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الممات أما بعد معاشر المؤمنين أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه فإنها وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أمة الإسلام لقد أقبل عليكم ضيف كريم ودنا موسم عظيم تشوقت الافئده اليه وتطلعت الانفس المؤمنه لرؤيته شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر الصبر والاحسان والتلاوه للقران وشهر الرحمة والمغفرة والعتق من النيران فاستقبلوها رحمكم الله بنيات صافية وقلوب طاهرة وألسنة ذاكرة وعيون باكية واسألوا الله الكريم ربكم أن يبلغكم إياه فإن بلغه أمنية المتقين ورغبة المؤمنين وبستان الخاشعين واسألوا الله سبحانه أن يعينكم فيه على فعل ما يرضيه walaalayaal waxayna soo hadhaysay bishii barakaysnayd ee ramadaan waxaa inaga xiga uun habeenno dhowra qofkii ilaahay gaadhsiiyo maxabbada aynu qalbiyadeenna ugu hayno iyo sida aynu ugu faraxsannahay waa midaan la cabiri karin waxaa aada iyo aada u munaasiba kolkaa maanta oo kale inaynu isxasuusinno arrimo muhiim ah oo loogu diyaar garoobayo mawsimka iyo madasha qiimaha badan ee aadkiiyo aadka u fadilan waxaynu si kooban isu xasuusinaynaa macaashira almu'miniin oo aynu isku waaninaynaa wadikraa tanfacu lmu'miniin sideed arrin oo bisha ramadaan aynu ugu diyaar garoobayno arrinka koowaad waxa uu yahay cibaad allah bitawbati ila allahi subxaanah ilaahay subxaanahu wa tacaala inaynu u noqonno oo aynu uga noqonno waxa la wixii macaasi aynu isku ognahay aynu samaynayno ilaahay baa wuxuu yidhi watuubuu ila allah ayuha almu'minuuna lacallakum tuflixuun mu'miniinta wtuubuu ila allahi jamiica ayuha almu'minuuna lacallakum tuflixuun ilaahay wuxuu amray dadka mu'miniinta ah oo dham inay xagga rabbigoodu noqdaan u noqoshada rabbigoodna waxa ay ka helayaan liibaanta dhammayska tiran fi dunya waalaakhira weliba walaalayaal aayaddaasi markii ay soo degaysay mu'miniintii joogay waxay ahaayeen saxaabadii rasuulka ridwaanu ullahi calayhim min almuhaajiriina waalansaar raggii rag ahaa ee diintan u jihaaday ee faafiyey ee nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam garab joogsaday ee ilaahay dartii dhibaatadii calaa sabiili ddiin u soo gaadhay ugu sabray ee fadaa'ishooda iyo khayrkooda in badan qur'aanka iyo xadiidku ay sheegeen ayaa ilaahay farayaa inay xagga rabbigood u noqdaan waxaad inoo malaynaysaa innaga oo aakhiru zamaan nool innaga oo fitan fara badan iyo macaasi badan ku dhex jira miyaanay aada iyo aada inoola gudboonayn inaynu nafaheenna dib ugu noqonno oo ilaahay subxaanahu aynu u toobadkeenno waxaana ogaataan macaashira almu'miniin macaasidu waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu waaweyn ee qofku inuu ilaahay caabudo khayrka uu ku dadaalo ka carqaladeeya ama ka hor joogsada waa fayrus aada iyo aada u khatar badan fayrusyada waa ka ugu daran macaasidu waxaa dhici karta daacaad badan iyo cibaadaad badan oo aada la iman lahayd in xumaan kugu jirta ama macaasi aada samaynaysaa ay kaa xanibto ay kaa hor joogsato arrinka labaad walaalayaal waxa uu yahay inaynu isa saamaxno oo qalbigaaga aad ka saarto ayuhal cabdulmu'min wax alla wixii khilli iyo uurxumo aad u hayso walaalahaaga muslimiinta ah kuwa kuu dhow iyo kuwa kalaba waayo in la iscafiyaa dadka in la cafiyaa waxay ka mid tahay sifaadka ahluljannaha waalcaafiina can innaas wallahu yuxibu almuxsiniin walaalayaal cafiskaasi aada iyo aad buu muhiim u yahay bisha ramadaan iyaanay kuu soo gelin ayuha alcabdulmuslim adigoo qalbiga wax ugu haya walaalkaaga muslimka ah waayo arrintaasi adduun iyo aakhiraba dhib weyn bay ku leedahay waxaa laga yaabaa naariska xoraynta aa maqasheen ee bisha ramadaan ilaahay subxaanahu wa tacaala addoomihiisa u fidiyo iyo dembi dhaafka iyo raxmadda faraha badan ee ku jirta in uurxumada walaalaha aada qalbiga ugu haysaa ay kuu diidoy kaa hor joogsato arrinka saddexaad walaalayaal wuxuu yahay guud ahaan qalbiyadeenna aynu hagaajinno oo quluubteenna aynu u diyaarinno ka faa'iidaysiga bisha ramadaan iyo la kulanka ilaahay subxaanah qalbiga saafiga ah qalbiga saliimka ah ee caafimaadka qaba ee xanuunada dhinacyada kala duwan ka yimaada ee qalbiyada ku dhaca ka caafimaadka qaba qalbiga saafiga ah ee jilicsan ee u dabacsan dikriga ilaahay jalla wacalaa iyo xuskiisa qalbiga aakhiro marka la xasuusiyo baqda ee warwara indhihiisana ilmo ka keena qalbiga aan qallalayn qalbigaasi ayaa waxa weeye wanaagsan qalbigaasi ayaana la doonayaa inaynu quluubteenna ka dhigno baaraka allahu fiikum waayo qalbigu halka jidhkeenna ugu muhiimsan weeye xubnaheenna kala halkaa marka siinaysa weeye qalbiyo saafi ahoo daahir ahoo wanaagsan iyo nafaynu sii dahiray waa inaynu ku qaabilno bisha ramadaan baaraka allahu fiikum arrinka saddexaad waxa uu yahay walaalayaal arrinka afraad ee aynu ugu diyaar garoobaynaa axkaamta diinteenna inaynu fahanno oo guud ahaan aynu ku dadaalno cilmiga sharciga ah gaar ahaana cilmiga ku saabsan bisha ramadaan waayo sawmu shahri ramadaan waa faral ka mid ah rukni ka mid ah arkaanta islaamka iyo faral weyn weeye axkaam badan buu leeyahay oo qur-aanka iyo xadiidkaba ku soo aroortay qofkuna haddii axkaamtaasi aanu garanahayn waxaa dhici karta inay wax ka qaldamaan oy ka qalloocdaan sidaa awgeed barashada axkaamta diinta guud ahaan iyo gaar ahaan qofba waa qofba kolba qofku waajibka uu joogo wakhtigiisa ee uu gacanta ku hayo waa inuu aada iyo aada ugu dadaalo rasuulkeennana waxaa ka sugan calayhi asalaatu wasalaam inuu yidhi man yurid illaahu bihi khayra yufaqihhu fi ddiin qofka ilaahay khayr la doono diinta ayuu fahansiiyaa cilmiguna wakti in loo huro oo la barto oo loo sabru u baahan yahay inama alcilmu bitacallum wa inama alxilmu bitaxallum ayaa rasuulkeenu yidhi sala allahu calayhi wasalam siyaabaha aad u baran karta waxaa ka mid ah haddaad tahay qof wax yaqaana ama akhrisku ugu baxsan yahay waxaad taalacan kartaa axkaamta iyo kutubta cilmiga gaar ahaan bisha ramadaan wixii ku saabsan ayaad adigu akhrisan kartaa masaa'ilka ayaad taalacan kartaa siyaabaha aad u baran karta waxaa ka mid ah cajaladaha ahlulcilmigu ay ku duubeen ee in badan ay ku celceliyeen inaad dhegaysato siyaabaha aada u dalbi karta ead cilmiga u kororhsan karta waxaa ka mid ah masaajidda bisha ramadaan kelimaadka laga jeediyo ee u badan axkaamta soomka iyo adaabtiisa inaad dhegaysato aanad ka cararin waayo waa cilmi kororhsi waxaa laga yaabaa wax kuu sababa guul adduun iyo aakhiraba inaad maqasho waxaa laga yaabaa wax kaa qaldanaa iyadoo la saxayo lagu toosinayo inaad maqasho sababaha cilmiga lagu kororsan karo waxaa ka mid a wixii kaa ishkaal gala ama aanad garanahayn ciddii garanaysa inaad weydiiso oo aanad cilmiga iyo su-aashiisa ka xishoonin ee aada culimmada weydiiso fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun walaalayaal arrinka shanaad waxa weeye waa inaynu go'aansanno oo casiimo aynu la nimaadno oo nafteenna aynu u sheegno si aan labaclabac iyo baydhbaydh lahayn bisha rabadaan inaynu ka faa'iidaysanno waayo waa bishii khayrka albaabada khayrkuna way fara badan yihiin waxaana loogu horraysiinayaa khayrka bisha rabadaan soomkaa ilaahay faral yeelay iyo taraawiixda iyo waxa weeyaan qur-aan akhriska iyo cibaadaadka kale aadka iyo aadka u faraha badan oo sadaqadda iyo waxbixintu ay ka mid yihiin waa bishii khayrka waxaa rasuulkeenu tilmaamay calayhi asalaatu wassalaam wayunaadii munaadin yaa baaqiya alkhayri aqbil wa yaa baaqiya shari aqbil marka bisha rabadaan ay soo gasho mid dhawaaqaa dhawaaqaya wuxuu leeyahay kii khayrka doonayay oo u kaalay watigays wakhtigiisii baad joogtaa kii sharka doonayay una gaabso wakhtigii sharka lama joogo sidaa awgeed albaabada khayrka ee kala duwan iyo daacaadka faraha badan ee ilaahay subxaanahu inoo badiyey sidii aada uga faa'iidaysan lahayd si dhaba waa inaad waxa weeye naftaada kula shirto oo aada waxa weeye go-aan kula gaadho ayuha alcabdu lmuslim walaalayaal arrinka lixaad ee muhiimkaahi waxa weeye ducada inaynu aada iyo aada u badinno bishii weli maynaan gaadhin ilaahay waxaynu aada u weydiisanaynaa laba arrin kow bishaa barakaysan inuu ina gaadhsiiyo laba ka faa'iidaysigeeda inuu ina waafajiyo waayo haddii aada gaadho o aanad ka faa'iidaysan waxaagu waxa weeye waa barkumataal waa wakti kaa lumay weeye labadaa arrin baynu aada iyo aada ugu ducaysanaynaa waxaa kaloynu ducada ku daraynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala xanuunada jira iyo safafka inuu inaga dulqaado waxaa kaloynu ducada ku daraynaa abaaraha baahsan ee jira ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu inaga soo jebiyo iyo wax kastoo aynu u baahannahay ayaynu ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiisanaynaa ilaahay baynu weydiisanaynaa khayrka iyo wanaagga inuu ina waafajiyo aquulu maa tasmacuuna waastaqfiru allah alxamdu lilahi rabi alcaalamiin yaqulu lxaqa wa huwa yahdi sabiil waashhadu an laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu almulku walahu alxamdu wa huwa cala kuli shayin qadiir waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh وصفيه وخليله الشافع ليوم المعاد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أرنك تضباب si waktigaa qiimaha badan iyo aanu kaaga lumin waxa fiican qofka muslimkaahi barnaamij camaliya inuu samaysto inuu jadwal u samaystaa fiican acmaasha khayriga ah ee uu qabanaayo waayo had iyo jeer waynu shaqaysanaa howlo kalaa iska jira iyo mashaaqiil adduunyo markaasi waktigaagu waxyaabahaasi iyo iska maalayacan aanu ugu lumin oo wakhtigan qiimaha badan ee aanu ciyaar ciyaarku ugu dhaafin waxa fiican inaad jadwal samaysato ood u samaysato soomka maalintii waaba la sooman yahay habeenkii daacaadkaad kaga faa'iidaysan lahayd akhriska qur-aanka inaad wakti u samaysato dikriga iyo xuska iyo ducada inaad u samaysato wakti cibaadaadka kalena inaad wakti u samaysato salaadaha faralkaahi waa shan weeye shanta salaadood tusaaleaan uga jeedaa mid walba haddii aada horteed akhrido ee xisbi qur-aana ama jisbarhkii dabadeedna aada akhrido jisbarhkii xisbiga qur-aankaa in yar yar yar baa lagu akhrii karaa qofka carabka fududi wuxuu ku akhriyi karaa inta adinka iyo iqaam iqaamada ama aqiimka inta udhaxaysa ayuu ku akhriyi karaa haddii aada shantaas salaadood mid kasta halkaa jis aad akhrisato waxaad noqonaysaa habeenkiiyo maalinta isku soo wareegay qof j- shan jis ka saaray sidaa haddaad soddonka rabadaan ku wado bishii rabadaan shan jeer baad qur-aanka dhammaynaysaa shan jeer qof shan jeer kitaabka ilaahay khatimay fadliga iyo ajarku helaya maxaa u malaynaysa qofka intaa ka sii badiyaana waxa weeye ajarkiisu waa ka sii badan yahay walaalayaal haddii salaadaha hortooda iyo dabadooda xataa in yaroo qur-aana aada akhrido waxaa markaa kuu suuro gelaysa inaad qur-aanka dhowr jeer khatinto sidaasoo kale acmaasha khayriga ana jadwal ugu samayso ku dadaal bishaa barakaysan inaad ka faa'iidaysato ugu dambayn walaalayaal wakhtigu waa aragtaanoo wuu ordayaa si deg dega ayaa sanadada iyo bilaha iyo wigaguba u dhammaanayaan waa cumrigeennii oo dhammaanaya xagga aakhira aynu u soconnaa aynu u dhowaanaynaa wakhtiguna hadda waxaad mooddaa inuu aada iyo aad waxa weeye isugu soo dhadhowaaday bishii rabadaan ee ina dhaaftee hore wakhti dhow bay nala tahi haddana tii kale ayaynu u weel culanaynaa walaalayaal laba rabadaan oo kastoo isku xiga inta u dhaxaysa ummad fara badan oo ehelkeenna iyo asxaabteenna iyo qaraabadeenna iyo saaxiibadeen intaba ahayd oo jamacyadeenna ahayd ayaynu xagga xabaalaha u gelbinnaa sidaa aynu dadka u aasayno ayuunbaa innagana marka ay teenu timaaddo laynoo aasi doonaa waxaa walaalayaalaa naftayda iyo walaalahayba ku baraarujinayaa geeridaasi faraha badan iyo wakhtigaa isguraaya aynu ku cibro qaadanno oo qof walowba inaad gaadhi war uma haysid wakhtigaa kuu hadhay iyo wakhtiga aad joogto sidii aad si dhaba ugu toobadkeeni lahayd ood uga faa'iidaysan lahayd waa inaad aada iyo aada ugu dadaasho wakhtigan aynu joognana waabay kasii xag jirtaa iyadoo geeridu ha walba ay badnayd haddana safaf baa jira aada iyo aad bay geeridu u badantay maalmahan marka aad magaalada dhex joogtana aada u dareemi maysid laakiin marka xabaalaha la tago koorayaasha magaalada ku yaalla ayaad arkaysaa inay geeridu aada iyo aada u badantay waayo maalin walba xabaal kaste intaas oo qof ayaa lagu aasaya waxaad si dhaba u arkaysaa inay geeridu sidii hore aada iyo aada uga badan tahay kolkaa ilaahay ha loo noqdo intii dhimatayna waynu u ducaynaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto ilaahay subxaanahu wa tacaala intii dhimatay ee mu'miniina ha u naxariisto inta bugtana ilaahay subxaanahu wa tacaala ha shaafiyo inta bugta ilaahay subxaanahu wa tacaala ha shaafiyo inta badqabta ee caafimaad qabtana ilaahay ha u ziyaadiyo ilaahay ha u ziyaadiyo xanuunada iyo sarhooyinka ilaahay ha inaga dulqaado allaahuma arfac cana albala allahuma arfac cana alwaba allahuma arfac cana alwaba wacan اlmuslimiina jamiica allahuma ina nas'aluka alhuda wالtuqa wاlcafaafa wاlghina allahuma ina nacuudu bika min albarasi wاljunuuni wاljudaam wmin sayiءi اlasqaam allahuma aghifna allahuma aghifna gayثa mugiiثa haniiئa mariiئa اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه